shirkan ayaa muddada uu socdo waxyaabaha lagu lafaguri doono waxaa ka mid ah caqabadaha hortaagan garsoorka dib u dhiska iyo horumarinta hay-adaha garsoorka iyo sidii wax looga qaban lahaa mushkiladaha iyo dhaliilaha inta badan ka jira garsoorka soomaaliya shirka waxaa kasoo qaybgalay hay-adaha dowlada federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku lugto leh garsoorka iyo cadaaladda iyo ilaamaha amniga dalka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo furay shir sanadeedka arrimaha garsoorka dalka ayaa sheegay in soomaaliya meesha ay ka dhisma laadahay inay tahay garsoorka loona baahan yahay in wax badan laga qabto si garsoor dhabaa loo helo waa in la helaa in la dhiso aqoonta dadkii fulin lahaa dee hawshaasi la dhiso dhaqaale ahaanna horaan uga soo hadlay haddii xukuumadda noqon lahayd iyo haddii dadka kale ay noqon lahayd gebagabada waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idinku hambalyeynaya markoo marka ugu horeysa soddon sano kadib waa markii labaad oo halkan lagu kulmo oo sanad guuri labaad oo kale la yidhaahdo waa markii labaad oo halkan lagu kulmo halku dhigga a qaadateen garsoor tayo leh oo arrin aada u muhiimsan sanadkan sanadkiisa markaa halkan la isugu soo noqdo ilaah nafta hadduu noo gaarsiiyo waxaan aaminsannahay garsoor tayadiisa tan maanta ka fiican tahay in halkaa ku soo noqotaan shirkiinana ama shirka annagana waa noo furan yahay aad iyo aada u mahadsantiin gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya mudane baashe yuusuf axmed oo ku dheeraaday xaalada garsoorka dalka ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha boliiska soomaaliya aysan fulinaynin amarada kasoo baxa maxkamadaha dalka waxa uu xusay in si kastoo hay-adaha garsoorka u dadaalaan haddii aan la fulinin go-aanada kasoo baxa in cadaaladu ay ahaanayso mid dhutinaysa kalena dhantaalan cabashada bulshadana ay taagnaanayso waxaynu ku jirnaa xaalad bilowa aynu wax kasta hadda gunta ka soo unkayno oo hay-ad kasta oo dowladeed oo soomaaliyeed ay wax badani ka dhiman yihiin laakiin waxaynu u baahannahay dhammaanteen inaynu isku aragti ka noqonno isku meel ka wada istaagno una wada guntanno dhinacna uga soo wada jeesanno dib u habaynta dhammaan hay-adaheenna dowladood ee aynu inteenna halkan joogto iyo inta kale aynaga maqan aynu mas-uuliyadda ka nahay taas baynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dowladda aynu u baahannahay taasaynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dowlad soo celiso karaamadii ummadda soomaaliyeed taas baynu ku xaqiijin karaynaa inay dadka soomaaliyeed helaan cadaalad oo aan aaminsanahay inay tahay halka ay ka burburtay dowladdii soomaaliyeed waayo cadaaladdu waxay aasaas u tahay wax kasta oo nolosha bili-aadmiga saameeya marka waxaan inagu dardaarayaa dhammaanteen inaynu arrintaas u qaadanno si dhab ah dhammaanteenna aynu si dhabah uga wada howlgalno aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkan oo sidoo kale looga hadlayo tallaabooyinka ay dowladda u qaaday arrimaha garsoorka islamarkaana noqonaya sanadkii labaad oo ay dowladdu qabato ayaa waxaa la filayaa inay kasoo baxaan talooyin dhaxalgal u ah hay-adaha garsoorka ee cadaaladda inkastoo bulshada soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan garsoorka ayaa misana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatadu ay ka taagan tahay oo garsoorka uu ka dhaqaaqi laayahay inay tahay cadaalad darro ee musuq maasuq ka jira garsoorka soomaaliya marka la eego tabashooyinka ka taagan xukunada ay maxkamaduhu ku ridaan maxaabiista lasoo qabto iyo guryaha la ysku haysto taana ay keentay sida dadku ay qabaan in bulshadu ay cadaalad u raadsadaan al-shabaab seynab abukar maxamed v o a muqdisho